xilli inta badan meelaha qaar ee dalka ay ka jirto abaar baahsan ayaa qaar ka mida barkacyaasha ku nool kaamka ku yaala degmada xudur waxa ay wajahayaan xaalad biyo la'aan gudoomiyaha degmada xudur axmed macalin axmed ayaa ka warbixiyey xaalada biyo la'aan ee ka jirta qaar ka mida kaamka ku yaala degmada xudur waxa uuna ugu baaqa hay-adaha samfalka in lasoo caawiyo dadka danyarta ee ku nool kaamka barkacyaasha ee ku yaala degmada xudur maadaama xilligan wajahayaan biyo la'aan baahsan kaamunkiaka wareego hayna sarfey ee wayldsone wakiilka hay-adaha maardo iyo wyldsone wayboogshaqamaranegeeka dhinaca biyaha eelashiiyo kaamunka baahayaa ku jaras anu hogaalagnagana warbixinadii horeyn biinisaleenku dabajeytangna barnaamijkaas ayaa ka dareerna weerkaasan aniid maanta dhibaataysan biilaan yaa ku jarta deegaankan for example hate dhowr kaama marnay dhowr kaama ayaa laga ciidan daji dadyadan dhibaataysano ee gargaaran baahango dhinaca biyahan iyana saasoo karo wayba codsadaane markan heedaha dhammaanta wayba ku codsadaan in barnaamijyaas un horeyaan guduud biini haddana hogaalan naga doonaan insha allah wakiilka iyada niil jare hiyada hogaalan naga doonaan walaahi baayaa ku jara kolley hasan deeri doonaan horeyna siin deerin haddana hasan geysii doonaan insha allah aandaasa ka jarna ka guda jarna iyada anag mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaamamka barkacyaasha ee ku yaala degmada xudur ayaa waxaa ku sugan kumanaan qoys oo ay saameyn kala duwan ku yeesheen marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray sida abaaraha iyo colaadaha sokeeye ee ka jira deegaanada qaar